bismi illaahi raxmaan iraxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeenimo ee rediyo jowhara qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya oo bilaabay kadoodista cutubka tobnaad iyo kow iyo tobnaad ee dastuurka kumeelgaarka in ka badan saddex boqol oo qoys oo ku nool degmada gadijir iyo deegaanada hoos yimaada oo deeq raashin ah la gaarsiiyey shirkadda hormuud oo gargaar biyidhaamin ah u samaysay todoba boqol oo qoys oo ku nool gobolka muduga dowladda u k oo sheegtay inaysan aqoonsan doonin maamulka somalilan maamulka gobolka banaadir oo raashin qaybin u sameeyey boqolaal qoys oo ka mid ah dadka danta yar ee ku nool barakacayaasha abaaruhu saameeyeen
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda safaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid ah labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
intaasi dhegeystayaal waxay ayaan qodobada warka habeenimirid iyo jawhar idin hayo kuwada ugu doorkaroon haatanna waxaad kusoo dhawaataan warkiiyo faahfaahsan waa habeenimo arbacaha khamiisna iisoo gelayso shan iyo labaatanka bisha labaad sanadka laba kun lix iyo labaatan mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa bilaabay ka doodista cutubka tobnaad ilaa iyo kow iyo tobnaad dastuurka kumeelgaarka soomaaliya ibraahim gudla ayaa muqdisho kasoo diray mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa xarunta golaha shacabka ku yeeshay kalfadhiga toddobaad kulankiisa labaatan iyo labaad ee wadajirka ah waxaana shir guddoominayay guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe oo ay weheliyaan guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha aqalka sare mudane cali shacbaan ibraahim guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka mudane cabdulaahi cumar abshirow iyo sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha aqalka sare guntanka makooramka kulanka oo ku furmay boqol toddobaatan iyo saddex xildhibaan oo labada aqal ah ayaa guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka dalka mudane sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe oo kulanka furay waxa uu xildhibaanada labada aqal ka codsaday in mar walba ay buuxiyaan kooramka ama guntanka kulamada wadajirka ah si la isugu daro waajibaadka alle iyo shaqada loo hayo ummadda soomaaliyeed intaasi kadib mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa gudagalay ajadaha kulanka wadajirka ee maanta oo ahaa dib u eegista dastuurka marxaladda labaad ka doodista soo jeedimaha wax kabeddelka dastuurka gaar ahaan cutubka tobanaad oo ka hadlaya shaqaalaha rayidka ee dowladda iyo cutubka kow iyo tobnaad oo ka hadlaya nidaamka maaliyadda guud waxaana xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ay dood xasaasi ah ka yeesheen qodobada labadan cutub ugu dambeyn guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe oo kulanka soo xiray ayaa waxa uu sheegay in maanta lasoo gebagabeeyey ka doodista qodobada cutubyada tobanaad iyo kow iyo tobanaad ee dastuurka maanta waxaan u ballanay markii hore golaha laga codsaday ilaa toban saac inaan dulqaadano marka xildhibaanka asigoo hadlin hadda iska tagay waxaan u qaadanaynaa maaragtay inuu maaragtay isaga tanaasulay sababtoo ah isagoo qoran haddii golihii fadhiyo doodii socoto iska baxay oo waktigana naga dhammaanin waqtiga waa dhammaaday halaisku soo noqdo la dhihin uu iska baxo macnaheed wuxuu yahay inuu hadalkii ka tanaasulay sidaas daraaddeed labadaa cutub doodooda waa noo xirintay berri maaragtay khamiista insha allahu labadii kale hadla diro aadayna u mahadsan tihiin fadhigeena maanteed waa inu asalaamu calaykum in ka badan saddex boqol oo qoys oo ku nool degmada gadajir iyo deegaanada hoos yimaada ee gobolka hiiraan ayaa deeq raashin ah la gaarsiiyey cabdinuur ciise ayaa hiiraan kasoo diray xildhibaan eliyas sheekh axmed oo ka tirsan mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa raashin gargaar ah gaarsiiyey degmada gadajir ee gobolka hiiraan si loogu gurmudo qoysaska ay saameysay abaarta daran ee ka jirta dalka gaar ahaan gobolka hiiraan ku dhowaad laba boqol iyo konton qoys ayaa ka faa'iideystay raashinkan oo iskugu jiray qeybaha kala duwan ee cuntooyinka daruuriga ah waxaana xildhibaanku ugu talagalay in si gaar ah looga faa'iideeyo raashinkan dadka danta yar iyo weliba qoysaska ay saameysay abaartu ee ku nool degmada garijir iyo deegaanada kale ee ku tidsan guddoomiyaha degmada garijir sakariye cabdi faarax uu weheliyo guddoomiye ku-xigeenka dib u heshiisiinta iyo federaaleynta dowladda hiirshabeelle macalin nuur cilmi ayaa raashinkan ka qeybiyey degmada iyaga uu hubiyey in gargaarku si cadaalad ah u gaaray dadkii mudnaa waxaan rabaa waxaan aada ugu faraxsanahay maantay inaan joogno halkan oo aan ku bixinaynay innagoo wakiilka ah ee xildhibaan ka mida xildhibaanada federaalka ee ka soo jeeda deegaankan oo la yidhahda xildhibaan ilyaas fi axmed innagoo ka soo qaadnay qoysas laba boqol iyo konton ka mida oo ah dadku ay saameeyeen abaaruhu in la gaadhsiiyo waxaan ku faraxsannahay inaan qoysaskii maantay aan la joogno oo aan wakiil ka ahayn aan ku wareejinno bulshadii innagoo kaashanayna odayaasha dhaqanka dhallinyarada culimmada degmada annagoo kaashanaynaa iyo maamulka heer gobol ayaan ku faraxsannahay maanta in mas-uuliyaddii ee qayb ka mida laba boqol iyo kontonkii qof dhammaantood inay naga wareegtay ayaan ku faraxsannahay waxaan rabaa inaan idhaahdo xildhibaana waa mahadsan tahay meeshaad ka soo bixiday wax beddel qaba beddel khayr qaba ilaahay ha kuugu beddelo dadkan waa dadkaad mas-uulka ka aheed waa dadkaad xildhibaanka u aheed shaqo fiican iyo maalin mudan in la soo garab istaago ayaa soo garab istaagtay wakhti abaar ah wakhti ramadaan lagu jiro oo bishii barakaysadeed lagu jiro xaaladuhu ay iska adag yihiin xoolihii ay ka wada xanuunsan yihiin baadila'aan ay jirto wax la cuno aysan jirin biyola'aan ay jirto ayaad soo garab istaagtay dadkan waa dad amaal leh oo kuu abaalgudi doona insha allah adigana mas-uuliyaddii ku saarneed oo ahay matalaadda ayaad qayb ka mida soo gudatay waa kaaga mahad celinaynaa maamul ahaan
goobjoog u nahay in la guddoonsiiyey laba boqol iyo konton qoys oo danyar ah oo dadkii dadka ugu hooseeyey ah deeqdii raashinka ee uu soo dhiibay xildhibaanka federaalka xildhibaan ilyaas sheekh axmed ibraahim jibriil waxaan leenahay xildhibaan waa mahadsan tahay waa bilow fiican waxaan rajaynaynaa insha allahu intaa iyo ka sii badan waxaan leenahay maamulku wuxuu leeyahay korjoogtayn raashinkaa waxaa qaybiyey bulshada qaybaheeda kala duwan sida dhallinyarada culamaa udiinka odayaalka oo dadkoodii ugu liitay u gartay gacmaha loo geliyey way ag fadhiyaan haddana way rara doonaan haddii ilaahay duwo bulshada degmada gerijir ee gobolka hiiraan ayaa si weyn ugu mahad celiyey gargaarkan badarka oo soo dhiibay xildhibaan ilyaas waa ka mahad celinaynaa waa ka mahad celinaynaa aad iyo aadaanka uga mahad celinaynaa day khayr badan iyo khayr badan iyo khayr badan allaha siiyo ilaahay idankiisa awalan xildhibaanka federaalka ee elyaas ee lagu matalaa dowladda federaalka xildhibaan waa mahadsan tahay waxaan filaynaa insha allah binillahi kariim inaad danqatay inaad ummaddaada ka danqatay raashinka aad soo dhiibtay dadkii aad u soo dhiibtay oo walaalka ahay oo guddoomiyuhu madaxda u ahaay way keeneen dadkiina waa u qaybiyeen ummaddiina waa dhex taaganna waa u qaybinnay waa ku mahadsan tahay raashinkaas waxaan u qaybinnay laba boqol iyo konton qoysaan u qaybinnay dadkaas ninkaale masaakiinta oo deegaanka oo abaartu haydo aa loo qaybiyey haddeer waa kuwaas meesha ka muuqda oo qof walbaa wixiisii haysto xildhibaan waa mahadsan tahay waa kuu mahad celinaynaa ka dhigo wixii naloo soo dhiibay laba boqol iyo konton ayaan ku helnay alxamdulilaahi rabbialcaalamiin adduun iyo aakhiraba kor allaha inka dhigo waa mahadsan tihiin walaalo abaarta na soo taabta baad tihiin na soo afgarta baad tihiin cabdinuur ciise qalamed shirkadda hormuud ayaa gurmad biyo dhaamin ah gaarsiisay ku dhowaad toddoba boqol qoys oo ku nool deegaanada gobolka muduga cabdirasaaq maxmed ayaa mudug ka soo diray maalintii afraad ayaa waxaa deegaanada galbeedka gobolka mudug iyo qaar ka mid a deegaanada waqooyiga gobolka galgaduud waxaa ka soconaya deeq biyo dhaamin gurmada taas oo lagu gurmanaya dadka ay abaaruhu saameeyeen deeqdan gurmadkaa ee biyo dhaaminta oo ay bixinaysay hormuud salaam foundation oo iyadu ku tabarocday dadka ay abaaruhu saameeyeen biyo dhaamin ayaa waxaa qaar ka mid a dadka ku nool deegaanada la gaarsiiyey deeqdan biyo dhaaminta waxay uga mahad celiyeen shirkadda hormuud salaam foundation iyagoona sheegay in baahi intaasi ka badan ay qabaan qaar baa meeshaan ka dhacday oo sina la yidhaaho hadda soomaaliya oo dhan aan la wadaagno intaas waxaa noo dheer waa ka fognahay oo hadda meelaha gudaha waa ka fognahay meel galgalad la yidhaahaan joognaa deegaankani waa galgalad ayaga cidlada u jeedaan bay biyaha nagu keeneen ilaahay mahadi ha ka gaarto hormuud waa mahadsan yihiin walaalayaal waxaan idin leennahay baahidu meel kasta waa ka jirtaa soomaaliya oo dhan bay ka jirtaa waa la mid baan nahay oo waa la qaybsanaynaayoo waa la mid baan nahay laakiin waa omas cidlaah oo aan magaalo ka dhoweyn oo aan dad ka dhoweyn oo aan biyo matoor ka dhoweyn omaska cidlada ha u jeeddaan weeye waa dul cidlaa waxaan codsanaynaa dadka samafalayaasha iyo dadka reer galmudug oo jaaliyadaha waxaan codsanaynaa naftaas maanta hormuud ay u horayso in nala ka soo gaaro in nala ku soo tabarruco anoo ah haddii ilaahay ku idmaayo guddoomiyihii deegaanka tuluqorax aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa meeshaan biyola'aan baa ka jidhay ceel biyood u shaqayn mahayo matoor ma lahayn abaartiina way saamaysay saamayntaasi toddoba deegaan oo kalea timaada ceelka xoolihii waa soo aroori waayeen halkaan hadda lagu shubahayo biyaha hal cari oo saaka soo gaara waa la waayey waxay rabaan in lagu daldalo baabuurka shanqaada haanta ah oo baarkiloon jiray shanta mitir baarkiloon jir kuuba ah oo baabuurta tuunisyada lagu qaado waxaanu marka ummadda soomaaliyeed u sheegahayaa hormood foundation qaybteedan gurmadka hadda abaaraha aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa biyaha deeqda ayna soo gaarsiisay bisha rabadaan dadkiioo ooman ceelbiyood u shaqaynayn baraagihii ka maran yihiin biyaha halkan lagu keeno boqol doolar iyo wixii la mid ah aad baan uga mahad celinaynaa ilaahay mahadi ha ka gaarto hormoodna waxaan ka codsanaynaa iyo madaxdeeda iyo hadda guddiga nala joogaba biyaha haddana soo gaaray waa ka mahad celinaynaa nagumana filna waxaan rabnaa oo codsanaynaa in naloo soo badiyo marka hadda waxaan joognaa saxwanaag qayb ka mid ah meel yidinka la yidhaahdo biyihii u horreeyana waa noo keeneen hormuud way noo keeneen waana soo gaarsiiyeen wa ilaah baa mahaddanka waa iskale marka hore ayaguna waa ku mahadsan yihiin waxaan u sheegaynaa dadka soo islaamka ah ama dawladda ama hay-adaha deeqbixiyaasha ah inay maaragtay il naxariisyad ku fiiriyaan dadkan oo meel kasta abaartu aad ugu hayso hadday biyo la'aan tahay iyo hadday raashin la'aan tahayba dadku aad bay u tabaalaysan yihiin ilaahay baa marka qaadi kara abaartaas laakiin wixii maaragtay wax sadaqaysanhaya ama wax yuwaale inay la soo gaaraan sidaas baan ka codsanaynaa khiyaartii noo timid oo walaalahaya ahayd oo na soo booqatay oo abaaraha iyo waxa jira nagala soo qayb qaadatay annagoo ah dadka laanwaaley waxayn waa mahadsan yihiin shirkadda hormood baa noo bilowday wixii macnaha dhaqaalaha oo dadka noloshiisa ku saabsanayd oo haddii ilaahay kuu roon yahay baahida ahayd boqolkiiba sagaashan waa mahadsan tihiin waxaan ku noolnahay laanwaaley waxaan walaalahaya ka codsanaynaa meel kastoo adduunka daafiisa ay jiraan dhibaatada abaaraad baa jidha in ay naga gacan siiyaan oo ayna soo booqdaan oo gacanta ay ka qaataan abaaraad wixii ay ka heli karaan debad iyo daaqilba
waxaa noo yimid guddi ka socda hormuud oo biyo shubahaya way mahadsan yihiin waddankana abaar baahsan baa ka shigta oo aad iyo aad dadka iyo xoolaha iyo baahi ballaaran baa ka jidha ha ahaatee dee maanta ka horna wax noo yimid oo gargaara oo na soo gaaray oo hormuud ka horreeya ma jiroon wixii hormuud noo keentana way ku mahadsan yihiin maamulka degmada galansoor ee gobolka galgaduud gudoomiyaha xirse muuse maxamed iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka degmada ayaa ka mahadnaqay gurmadka hormuud salaam foundation ayagoo sheegay in deegaanada ku xeeran degmada galansoor ay ka jiraan abaaro saamayn taban ku yeeshay dad iyo dunyo intaba waxaa noo timid shirkadda hormuud guddigay soo dirtay oo abaaraha oo biyo noo keenay degmaday u keeneen waa ka guddoomnay way nagu wareejiyeen wayna mahadsan tahay hormuud waxaan leenahay intaas dadkaasi wuu abaaraysan yahay wuu dhibaato culus baa haysata deegaan ballaaran weeye intii kormeerka lagu tegay iyo intii aan lagu teginba hormuud waxa ay ka qaban kartaa ka qabato kuway keentana way ku mahadsan tahay waa caddaynaya halkan inay nagu soo gaarto ina soo gaareen shirkadda hormuud guddi ka socda howlwadaannada shirkadda hormuud oo u qaabilsan qaybta abaaraha oo deegaankan galsoor hoos yimaada soo maray qaarna u dhiman yahay haddana noogu yimid degmadii galinsoor halkaasna noogu keenay biyo biyahaasna waa ka guddoonnay maamulka shirkadda wakiilka u ahaa gurmadka biyodhaaminta ayaa dhankooda tilmaamay joognaa degmada galinsoor waxaan maantay soo marnay tuuloqorax ilaa galgalad deeqlo ceelmudaan annagoo ah guddiga abaaraha ee shirkadda hormuud ay usoo wakiilka uga soo dhigatay waxaan halkaan soo gaarsiinay biyihii hormuud salaam foundation biyahaasoo ahaa gargaarkii degdega ahaa ee logusoo dadka abaaraysan loogu talagalay ayaa maanta soo gaarsiinay waxa weeye waddanka waxa ka jirta
dowladda u k ayaa sheegtay inaysan aqoonsan doonin maamulka somalilan saare cabdirasaaq maxamed ayaa warkaasi inoo faahfaahinaysa safiir ku-xigeenka ingiriiska u fariya etoobiya oo waraysi gaara siiyey adhi standard ayaa sheegay in dowladiisu aynan aqoonsan doonin somalilan kadib aqoonsiga israa'iil siisay somalilan kii dhiseembar luke ayaa sheegay in hadda ay ku mashquulsan yihiin sidii soomaaliya nabad loogu soo dabaali lahaa islamarkaana ina hadda somalilan la aqoonsado aynan caawin doonin in xal loo helo dhibaatada soomaaliya ujeedadaydu waxa weeye inaanu taageero nabadaynta soomaaliya waxaana aaminsanahay in aqoonsiga caalamiga ah oo somalilan la siiyey aanu caawin doonin ujeedadu waxaanu dhiiragelinaynaa in aan muqdisho iyo hargeysa ay wada hadlaan ayuu yidhi waxa uu sheegay in xal nabadeed oo ay gaaraan somalilan soomaaliya etoobiya ay noqon karto wadada ugu habboon ee looga gudbi karo caqabadaha jira dowladda ingiriiska oo somalilan maamuli jirtay muddo toddobaatan sano ka badan wakhtigii gumaystaha islamarkaana madax banaanida siisay sanadkii kii ayaa hadda ka mid ah dowladaha xaafiisyada kuleh hargeysa islamarkaana si dhow ula shaqeeya somalilan laakiin waxay marar badan sheegtay in aynan diyaar u ahayn inay aqoonsato somalilan maamulka gobolka banaadir ayaa boqolaal qoys u qeybiyey raashiin kuwaasoo ka mid ah dadka danta yar ee ku nool barakacayaashu abaaruhu saameeyeen yuunus duraan cali ayaa muqdisho ka soo diray
hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma oo kaashanaysa hay-adda cumaan jaarat iyo maamulka gobolka banaadir ayaa maalintii labaad magaalada muqdisho si wadajira adeeq afurina ugu qeybiyey qoysas danyar ah oo ku kala nool degmooyinka boondheere yaaqshiid cabdicasiis hiluwaa sidoo kale gargaarkan afurintaa waxaa la gaarsiiyey xarunta barbaarinta agoonta boondheere iyo naafadii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee zabanzaban deeqdan afurinta ayaa qayb ka ah taageero loo fidinayo bulshada nugul iyadoo dalka ay ka jiraan abaalo baahsan islamarkaana lagu jiro bisha barakaysan ee ramadaan goobaha deeqdan laga qeybiyey waxaa goobjoog ka ahaa xogayaha guud ee maamulka gobolka banaadir marwo bilan bile maxamuud agaasimaha waaxda gargaarka sodma sahre cali yuusuf iyo mas-uuliyiin kale xogayaha guud ee maamulka gobolka banaadir marwo bilan bile maxamuud iyo agaasimaha waaxda gargaarka sodma sahre cali yuusuf ayaa sheegay in deeqdan ay muhiim u tahay qoysaska danta yar islamarkaana ay sii wadi doonaan gurmadka iyo taakuleynta ay u fidinayaan dadka nugul ilaa iyo saaka waxaan qaybinaynay raashinkii dadka maaragtay danta yar gobolka banaadir degmooyinkooda degmada boondheere degmada cabdicasiis degmada yaaqshiid iyo degmada hilwaa hadda oon joogno xaruntii maaragtay ciidamada xaruntii agoonta ee boondheere dhammaan intaas waxaan ka soo qaybinaynay raashin runtii aad iyo aadaan maaragtay uga mahad celinayaa hay-adda sodma oo arrintan qayb weyn ka ah iyo maxay ahay toole maaragtay organisationka cumaan dhammaan labaatanka degmo waxaa ka socoto afurin oo dadka masaakiinta ah dadka danta yar lagu garab istaagayo ama amiirtii gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho doctor xasan xuseen muungaab oo nagu hogaaminayo bisha rabadaan waa dad masaakiin ah oo aan afuri karin oo mar walbeetaba u baahan in la garab istaago waxaan leeyahay dadkeennan maaragtay muslimiinta ah inay soo garab istaagaan dadka masaakiinta ah oo maaragtay aan awoodin inay afuraan oo walaalahooda ha la caawiyo degmooyinkoo dhan labaatanka degmo waxaa ku soo qaxay dadkii maaragtay abaarta oo maaragtay gobollada ka yimid culeys badanaa haysto marka waxaan leenahay dadka muxsiniinta oo wax baxsanayo inay dadkaas soo caawiyaan hore waxaan baaq u diray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka oo maaragtay dadkan in lasoo garab istaago baaqaas anagoo ka jawaabayno maamulka gobolka banaadir waxaan leenahay maaragtay dadka ha lasoo garab istaago dadka danta yar maanta waa lagugu fiirinayaa waxa aad haysato ilaahay uma u weynin inuu wax siiyo laakiin adaa lagugu fiirinayaa inaad dadka masaakiinta lasoo garab istaago walaalkaada caawi walaalkaada baahan caawi waxaan leeyahay aad iyo aada umahadsantihi asalaamu calaykum waraxmatullah
waa maalinkii labaad oo aan bixinayno raashin iftaar ah annaga iyo hay-adda maaraynta masiibooyinka sudma iyo gobolka banaadir oo iska kaashanaya macaawinadan oo nooga timid hay-adda cumaan charity iyadoo wakiilna ka ah maarag saldanada cumaan oo sanad walba saacadahan iyo bilahan oo kale dadka soomaaliyeed ee walaalaha ah oo taaymiinta ah iftaar u samaysa waxaan soo marnay degmooyinka boondheere cabdicasiis yaaqshiid iyo degmadan hadda aan joogno hurwaa oo runtii si fiican ay uga socoto hay-adda maareynta musiibooyinku mar walba iyadu waa udubdhexaadka gargaarka waxa ay ku baaqaysaa maanta kelmaddeeda in dadkaas saa'imiinta ah walaalaha ah oo lala soo gaaro wixii alla siiyey maadaama lagu jiro bil ramadaan xilliguna uu yahay xilli aad u kulul oo abaaro ba'an ay waddanka ku habsadeen gobol iyo degmo intaba isku si ayay abaaruhu ugu soo gudfadeen hay-adaha wax ilaahay u dhiibay oo haya waxa aan ka codsanaynaa warkii habeennimaad dhegeystayaal kala socoteen rediyo jawarna waa naga intaa